idaacadee waan la socdaa waana arin oo dadka badal hadal hayaan hadda bulshada kudhex jirto ani arinta shalay oo sheeqa ka dhawaajiye waxaan dhihi lahaa in uu maxaa lahaayo labada qof hadday heshiiyaan oo labada lamaanaha qof hadday heshiiyaan waa inuu sheeqo sheeqo inuu kasoo dhexgalo maaha waayo labadood baa ku heshiiyeen labadood baa kasoo go-aansade sheeqa uu kuleeyahay inuu dadka u sheego haa laakiin waxa ay ku go-aansadeen ani waxaan dhihi lahaa horta inay qalad ay taho teda kale guurku waxaa waaye wax maxaa loo guursadaa sababta loo guursado waa maxay sababta loo guursado waxaa waaye labada qof litaskunu ileya waa inay peace ay dareemaan in between them to feel peace so and uh, the purpose of marriage and uh, guurku macnihiisu waxaa waaye labada qof inay peace labada dhexdooda ay dareemaan n qofka horta khaasatan gabdhaha waxaan dhihi lahaa aniga hadduu qofkaada og tahay inuu awood u lahayn inuu meherkaas intaas intaas ku siini karin ma ahan qasab maaha ina aa ku adkayso ama aa dhahdo waa ka qasban tahay inaa isiiso qasab maaha guurka micnihiisa waxaad waxaa rabtaa inaa ubad kheyr qabta aa dhashiin inaa maxaa ladhaha biis dhexdiin aa darintiin ayaa fiican se qofka hadduu kuu awoodo inuu kusii karo ma aha inaa wax awoodiisa ahaan inaa aasiiso faysal cali maxamed aan ka tirsanahay dhalinta reer gaaris waxaan u mahadcelinayaa sheeqa waxaan ugu mahadcelinayaa meherkaas uu ka diiday culammada dhammaan inay sheeqaas sidiisa oo kale ay noqdaan ay sheeqa ku doodaydaan sifo ay dhallinyarta guurka loo fududeeyo haddii ay sidaas dhacdo oo la dhaho meherkee ayaa la badinayaa macsiyada badanayso qofka markaa dhahdo cunuga dhallinyarada markuu guursan rabo wuxuu dhihi awooddaas ma hayo lacagtaas oo dhan marka waxaan leeyahay culammada dhammaan inay ku doodaydaan aan rabaa sida sheeqaas uu sameeyey waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaarisa runaantii waxaan aad iyo aad u taageeray sheeqa ismaamulka wajeer ee ka soo jeeda aad baan u taageeray arrinkii maalintii uu ku dhaqaaqay meherka ku saabsanaa aad baan u taageeray runaantii waxaan ugu taageeray waxaa ka mid ah in sheekhaasi uu tusaale u noqday culummada kale ee ku dhaqan dunida oo idil waayo arrinka uu ku dhaqaaqay ee ka mid ay tahay in meherka la qiimeeyo ama meherka qaali laga dhiga uu kasoo uu ka soo horjeedsado anigana aad baan u taageeray waxaan leeyahay arrinka ku dhaqaaqday waa mid aad u wanaagsan waa mid tusaale anag noo noqonaya waayo maanta hadduu cuslaado meherka beri jiilka ani hadda aan ka mid aan ahay iyo jiilka kale oo soo socda maxay u dhimi kartaa arrinkaasi waa su'aalaha inta badan laisweydiinaya waayo ani waan ku taageersanaya sheekhaasi waana taageeraya